gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay dhismaha waddo laami oo isku xira isgoyska fagax iyo xaawaca sare ee degmada kaaraan oo lagu dhisi doono isku-tashiga dadweynaha kaaraan iyo barnaamijka dalkaaga ku dhisa hal doolar munaasabadda dhagaxdhigga dhismaha waddada waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale maamulka degmada saraakiil iyo qeybaha bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa tilmaamay inay sii socon doonaan tallaabooyinka lagu horumarinayo bilicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee caasimadda isagoo ugu baaqay bulshada inay jeebkooda furaan si loogu guuleysto hirgelinta mashaariic hor leh waxaan taagannahay shaarici jamhuuriya ee caanka ahaa laakiin aysan u horu ugu suuro gelin inuu laami noqdo ayaan rabnaa inaan laami horta ka dhigno haddii ilaa yidhaahdo waxaan alle ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu nagu garab siiyo waddadaanoo laami ah dad badanna ay ka ducay doonaan cid kastooo gacan ka geysatana ducadaasi qaybteeda ay ka leedahay sida ardadoo kale weliba ardada ardada waxaan rabnaa iyo maamul suldaana waxaa laydinka rabaa dalkaaga ku dhisa hal doolar hoggaankeediina intaad qabatiin albaabada aad garaacdiin suuqyada aad geshiin aad tidhaahdiin soo tuur aad tidhaahdiin si ayna idinkugu dhismaan waddooyinka waddadu sideedaba dhismi mayso iskaashi wax la yidhahdaan anigu ku shaqeeyo hoynaa iskaashi hana naqaanaa wax keenaan wax keene aabbay allah u naxariistaa wuxuu dhihi jira markaad dadq inaad qaaraan ka qaaddo horta jaabka dambe intaad ka soo bixisa adoo gacanta ku haysa waatanaa ku soo dar dadka dheh marka reer kaaraan waxaa laga rabaa inay yidhaahdaan waatanaa horta wax ku soo dara inayna yidhaahdaan degmo kastoon wax ka dhisaynay qaybteeday qaadanaysay qaybna jambarkaa qaadanaayey qaybna gobolka banaadirah qaadanaayey waa iskaashi haddana waxaan rajaynaynaa guruubka ganacsatada ah iyo gobolka banaadir iyo degmadan iyo macal shacabkeedoo iskaashanaayo waddadan soddon waayo waddo sahlan maaha waana afar kilomitir niicdi maaha waxyaaba niica maahan waddooyinka hore niicay ahaayeen hal hal kilomitir iyo laba kilomitir yay ahaayeen laakiin waddo soddon abalaceedu dhirirkeedun afar kilomitir yahay ma sahlana lacagta ku baxaysa saddex milyan bay kor u dhaafaysaa calaa kulli xaal waxaa laydinka rabaa doorkiin inaad qaadatiin annaguna doorkaynaan qaadanayna haddii ilaa yidhaahdo waxaa ku mahadsan tihiin sidaad isu xilqaanteen odayaasha hadda kor waa yimideen waa wada fadhiisanna macal guddoomiyi degmada kaaraan waxaan rabnaa inshaa allahu lacagtaasi jidkan maanta waa la dhagax dhigay waxaan kaloon idiin sheegaa waddadan waa soddon cid kastoo soo gasho waxaan rabnaa inay ka baxdo dhagax dhigga dhismaha waddada laamiga ee isku xira isgoyska fagax iyo xaawaca sir ee degmada kaaraan ayaa qayb ka qaadan doonta bilicda caasimadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho